madaxweynihii dowladii kumeel gaarka ahayd shariif sheekh axmed sidoo kalena xilligan ah siyaasi mucaarad ah ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay muqdisho kaga hadlay dagaalka ka socda dalka ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinaca iyo dowladda federaalk oo garabka helaysa shisheeyaha wuxuu soo hadal qaaday arrimo la xiriira maamul goboleedyada ka jira dalka isagoo tibaaxay in xasan sheekh halkii ay ahayd inuu xooga saaro xalinta khilaafaadka u dhexeeya xubnaha ka tirsan maamulkiisa iyo taagdarida haysato ciidamada ku la-aanaya furimaha dagaalka uu ku mashquulsan yahay arrimaha maamul goboleedyadaasi waxaan la soconnaa shirkii oo kusoo gobogobo magaalada muqdisho inuu kusoo dhammaado kambeyn iyo in la yidhaah waxaa loo xuubsiibanayaa xisbi weyn marka taasna waxay muujinaysaa aragtigaabnida ayay muujinaysaa waxaa nasiib darro ah in maanta haddana lasii fogeeyo qaar ka mid ah gobolladii horeba dhibaatooyinka uga dhaceen oo ay ka mid tahay jubbaland waxaan wada ognahay in iskuday inqilaab lagu sameeyey ciidamo loo diray maanta in dib loogu celiyo mataqaanaa maamulka ma jiro maamulaa lasoo dhisayaa runtii aniga waxaan arkaa taas inay tahay riwaayad maxaa yeelay meel aadan gacanta ku haynin aadan tala ku lahayn inaad tiraa maamul aan kasoo dhisaya waa nasiib darro ciidamada markii ay kala daadku ku yimid ama culays ku yimid waxay ahaaday in dowladdu ay dadaal ku bixiso dib u habayntooda iyo koruqaadidooda laakiin waxaa looga mashquulay waxyaaba aan wax kasoo kordhinaynin amniga ama aan wax taraynin dagaalka lagula jiro al-shabaab sidoo kale wuxuu sheegay in ay dareemayaan khatar amni hoggaanka dagaalkana uu gacanta ugu jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana tahay dayacaad ka timid xagga dowladda federaalk ee isagoo taasi ku tilmaamay mid walaac ku abuurtay runtii maanta waxaan rabaa dareenka amni in uu yahay mid ay dareemayaan meelay joogaanba khatar maxaa yeelay laba sano ka hor ama sanad ka hor deegaanadii al-shabaab ama inay dib ugu soo laabteen bilihii lasoo dhaafay iyagaa hogaaminayay dagaalka uusan soconinna dadaal ku wajahan arrimahaas oo wax looga qabanayo taasoo runtii abuuraysa walwal iyo walaac waxay keentay inay dhiiradaan oo goobo badan ay dib u qabsadaan ayay keentay meeshan waxa gaarsiiyana waxa waaye faragelinta iyo qaab dhismeedka lagu ciyaaray loo dhisay hab siyaasi aan loo dhisin hab amni oo aan loo dhisin qaab ciidan dagaal kula jira cadow dowladdu marka ay mas-uuliyaddeeda ka gaabiso waxaa laga yaabaa haddana inay faraha ku fiiqdo dad aan shaqo ku lahayn arrimahaasna waxay tusinayaan hoggaan xumo dulqaad la'aan iyo isku kalsooni darre ayay muujinayaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay mas-uuliyiinta ka hadlaya islamarkaana walaaca ka muujinaya dardarta iyo guulaha ay mujaahidiinta al-shabaab ka gaarayaan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka